bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan qodobada warka subax ee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya u waaweyn waxaa ka mid ah ergada dooranaysa xubnaha golaha shacabka ee gobolada waqooyi oo maanta la xareynayo ciidanka xoogga dalka oo bilaabay qorshaha howlgalka xoreynta gobolka bakool oo argixisada al-shabaab ku hayaan dhibaatooyin kala duwan shacabka ku dhaqan gobolkaasi ciidamada ammaanka hirshabelle oo howlgal ay ku soo qabteen ku dhowaad afartan ruux oo looga shakisan yahay argixisada al-shabaab ka sameeyey magaalada jowhar xarunta gobolka shabeellaha dhexe guddiga doorashooyinka heer federaal oo deeq gargaara ku wareejiyey guddiga gurmadka dadkii ku barakacay magaalada gurceel ee gobolka galgaduud wasaaradda caafimaadka galmudug oo xoojinaysa ergada caafimaadka cusbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug tirada dadka lagu dilay koonfur afrika ee soomaalida ayaa sii kortay maalmihii lasoo dhaafay iyadoo xalay muwaadin soomaali lagu dilay dalkaasi koonfur afrika kooxda tblf oo sheegtay inay qabsatay magaalooyin horle ee ku yaalla gobolka maxarada subax wanaagsan mar kale waa soddoniyo kowda bisha tobanaad sanada labada kun iyo kow iyo labaatanka u diyaar garooba warkii oo faahfaahsan ergada dooranaysa xubnaha golaha shacabka ee gobolada waqooyi ayaa maanta la xareynaya sida lagu qoray jadwalka doorashada maanta oo axad ayaa waxaa la filayaa in la xareeyo ergada dooranaysa xildhibaanada golaha shacabka ku matalay gobolada waqooyi si loo sii wado tababaro la xiriira doorashooyinka kaas oo socon doona muddo hal maalin ah ergadana maanta la xareynaya ayaa waxaa la marsiin doonaa dhammaan shuruudaha ku qoran habraaca ay soo saareen gudoomiyaha golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed gulad qadar waxaana ergada la bari doonaa sida loo codeynayo lana akhrin doonaan habraaca loo saarayo gudoomiyaha guddiga doorashooyin gobolada waqooyi somalilan cabdishakuur abiib xayir ayaa sheegay in maanta marka uu soo dhamaado tababarka ergada doorashada labada kursi ay dhici doonaan maalinta berri ah
diyaargarowga iyagu aad buu u badnaa shirar isdaba jooga kadib waxaan qorshaynay in la diiwaangeliyo labadii kursi ee u horreeyey sida la ysla gartay la tashiyo badan kadib oo ra-iisul wasaaraha iyo gudoomiye cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo gudoomiyaha maxkamadda sare waxaa la isla qorsheeyay in labadii kursi ee u horreeyey si deg dega loo qabto islamarkaana kuwa kalena sida ay ugu daba xigaan labadii kursi ee u horreeya walaalo waxaa la qorsheeyey in odayaashoodii lala kulmo la tababaro ergadii ay soo qoraan maanta tababar la siin doonaa ergada iyadoo lagu tababarayo qaabka ay u codayn doonaan maalinta isniinta waxaa la qaban doonaa doorashadii labadaa kursi insha allah waxaa loo qaban doonaa dhowrkii kursiba hal mar baa la qaban doonaa insha allah sida waxayna noqon doontaa in ergada marka la diyaariyo kuraasta somalilan waxay kaga duwan yihiin kuraasta kale waa erge wadaag waxaa laga wadaa walaalo halkii kursi musharaxiintooda halkii ay uga codayn lahaayeen boqol iyo kow halkan labadii kursi ama saddexdii kursiba waxaa u codayn doona hal ergo keliya ayaa u codayn doonta boqol iyo kow ah doorashadooda marka waxay noqonaysaa in hal kursi keliya aanu dhici karin ee kuraasdu maadaamaay erge wadaag yihiin dhowrkii kursiba hal mar la qaban doono insha allah
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa bilaabay qorshaha howlgalka xoreynta gobolka bakool ee argixisada al-shabaab dhibaatooyin ku hayaan bulshada ku dhaqan gobolkaasi taliyaha qeybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka jenaraal maxamed sheekh cabdilaahi ciirow ayaa sheegay inay bilaabayaan howlgalkan lagu baacsanayo argixisada al-shabaab
sidaad ogtihiin gobolka bakool wuxuu ku jiray xaalad adag oo ah inay nabaddiidku ka gooyeen waddooyinkii isla markaas ay u diideen shacabka in ay helaan uurtaldururigii xataa iyo ganacsigii iyo wax walba oo bani aadamku isticmaali lahaa inay ka hor istaageen sidaa daraaddeed waxaa la go-aansaday in la dardargeliyo sidii looga hortagi lahaa nabaddiidka shabaab isla markaasna loo furi lahaa waddooyinka gobolka bakool degmooyinka uu ka kooban yahay arrintaas falanqayn dheer kadib waxaa la go-aansaday oo laysku raacay in hawshaas si dardar leh lagu bilaabo shabaabna meel kasta oo uu joogo lagu ugaarsado si shacabka gobolka ku dhaqan ay u helaan amni iyo nolol tan hadda ay ku jiraan mid ka fiican sidaa aawadeed shacabka gobolka bakool waxaan ugu baaqayaa iyaga oo dhibka mar walba ku dhacayo in ay garab istaagaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si looga adkaado nabaddiidka iyaga dhibka ku hayo
ciidamada ammaanka hirshabeelle ayaa howlgal ay kusoo qabteen ku dhowaad afartan ruux oo looga shakisay argixisada al-shabaab waxay ka sameeyeen magaalada jowhar xarunta gobolka shabeellaha dhowreeriga cabdiraxmaan wadani ayaa warkan jowhar inooga soo diray booliiska dowlad goboleedka hirshabelle ayaa saaka howlgallo waxa ay ka sameeyeen xaafadaha magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle waxaana howlgalkan ujeedkiisu ahaa xaqiijinta amniga guud ee magaalada maadaama jowhar ay ka mid tahay magaalooyinka lagu qabanayo doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ilaa sodomeeyey ruux ayaa lagu soo qabtay howlgalkan sida warbaahinta uu sheegay afhayeenka ciidamada booliiska dowlad goboleedka hirshabelle diini maxamed diini
xalay abaara saddexdii habeennimo amba sagaal saac habeennimo markay saacaddu ahayd ayay ciidamada howlgallo lagu baarayo guryaha waxa ay ka sameeyeen xaafadda hantiwadaag qaybteeda koowaad iyo qaybteeda labaad iyo qaybteeda afraad howlgalladaasi ciidanka booliiska dowlad goboleedka hirshabeelle ay sameeyeen waxaa lagu xaqiijinayay ammaanka caasimadda howlihii beryahan soo socda ayay qayb ka ahayd ilaahay mahaddii howlgalka wax khasaara ah kama dhalin ciidamadu waxay maaragtay kusoo qaqabteen howlgalkii dad lagu qiyaasay amdaad amba tiradoodu tahay soddon qofood kuwaasoo maaragtay da-doodu ay u dhexaysay shan iyo toban sano ilaa iyo soddon iyo shan sano ujeeddadu waxay ahayd in la xaqiijiyo dadka dhallinyarada ilaa xilliga maaragtay odaynimada qofku ay galayo iyo qaangaarnimada ayay u dhexaysay soddon iyo shan qofood ayaa lagu qabtay howlgalkaasi kuwaasoo maaragtay la keenay saldhigga caasimadda hirshabeelle ee jowhar howlgalku inta uu socday ciidamadu waxay dhowrayeen xuquuqda muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda cabdiraxmaan xuseen cumar wadani raadiyo muqdisho magaalada jowhar
guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa wuxuu deeq irgaara ku wareejiyey guddiga gurmadka dadkii ku barakacay magaalada guraceel ee gobolka galgaduud waryahiga cabdulaahi warsamo roble ayaa warkaan noo soo diray
guddiga doorashooyinka qaranka heer federaal iyo heer galmudug ayaa deeq raashin ah oo gaaraysa boqolkiish ku wareejiyay maamulka caasimada galmudug ee dhuusamareeb raashinkan ayay uga qayb qaadanayaan guddiga gurmadka dadka ka barakacay dagaalka ka dhacay guriceel toddobaadkii hore wareejinta deeqdan raashinka ah oo ay goobjoog ka ahaayeen kamaal sacad xasan mahda cabdalla maxamuud iyo maxamed axmed nuure oo ka kala socday guddiyada doorashooyinka galmudug iyo heer federaal ayaa raashinkan lagula wareejiyay guddoomiye ku-xigeenka caasimada cabdi xaashi caroole iyo guddoomiyaha guddiga ganacsiga caasimada galmudug ee dhuusamareeb cabdifitaax cali cilmi kamaal madaxa wacyigelinta guddiga doorashooyinka galmudug oo goobta hadal kooban ka jeediyay ayaa sheegay in guddigu deeqdan kaga qayb qaadanaya gargaarka loogu yaboohayo dadka shacabka ah ee dhibaatadu kasoo gaadhay dagaalkii dhowrka maalmood socday ee isbuucii hore ka dhacay magaalada guriceel
waxaanu maanta caawa isugu nimi in aanu ku wareejino gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka degmada dhuusamareeb tabarucaad aan ugu tala galnay walaalaha ku dhibaataysnaa ee dhibtu ka soo gaadhay guriceel taas oo ay mad ku wareejinayaan guddiga doorashooyinka ee heer galmudug oo xubnahoodii aanu annagu nahay ayaanu waxaanu ku wareejinaynaa deeqdaas oo ka kooban boqolkiis oo isugu jira bariis iyo bur iyo sonkor iyo saliid taasoo aanu jeclaysannay in aanu walaalahayo la garab istaagno insha allahu biidni illaahi alkariim wixii kaleeto oo soo kordhana sidaanu tan oo kale ula garab istaagnay ayaanu diyaar ula nahay guddoomiye waxaan kugu wareejinnay boqolkaas kiis baan kugu wareejinnay oo aan u garannay walaalahaya insha allah biidni illahi alkariim wixii tabar iyo taagana waa taas ilaahay subxaana wa tacaala miisaan xasanaadka juhdiga iyo aad ku jirtaan degmadiinna ganacsatadiinna idinkana ilaahay subxaana wa tacaala miisaan xasanaadka allah idiin saaro dhibta iyo dhibaatada reer guriceel haysatana waa alam iyo culays nagu yaalla waa dhib aan kulligeen aanu mataqaana aan ka daqnanayno waa juruux nagu yaalla juruuxa qofka walaalka ku yaalla waa mid adiga kugu yaalla dhammaanteen reer galmudug dal iyo dibadna waxaynu rabnaa in aynu la qaybsanno dhibta aan isla qaybsanno dheefta ina ka dhaxayso qof kasta oo galmuduga waxaa deeqda galmudugnimada deeqda dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda caasimadda galmudug ee dhuusamareeb cabdi xaashi caroole oo deeqdan lagu wareejiyey ayaa guddiga uga mahad celiyey gargaarkan isagoo bulshada kale ugu baaqay inay qayb ka qaataan gurmadkan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer state oo fiid iyo siid oo deeqdan raashinka ah oo dhabarkeenna taagan nagu wareejiyeen deeqdaas oo ka kooban boqol kiish oo raashin ah oo isugu jira bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay ajar iyo xasanaadaan lasoo koobi karin ilaahay hayna siiyo waxaan leenahay meeshaad ka bixidaan wax ka khayr badan ilaahay nugugu bedelo waxaan kaloo rabaa inaan ugu baaqo dadka kale oo muxsiniinta ah oo dalka iyo dabadaba jooga inay walaalahooda gurceel oo dhib aan lasoo koobi karin oo uu ka qabsada dagaalkii gurceel ka dhacay inay la garab istaagaan la garab istaagaan wixii ilaahay siiyey inay wax ka bixiyaan inay dadku wax sadaqaystaan oo walaalkooda ama walaashooda dhibaataysan ay wax ku sadaqaystaan waxay ka khayr badan tahay in lagu fiirsado dhibaatada boqolaal qoys oo guryahooda ka barakacay ayaa weli la daalaadhacaya saameynta kasoo gaadhay dagaalka dhowrka maalmood qaatay ee ciidamada dowladda gurceel uga saareen ahlu sunna cabdulahi horsumarable warbaahinta qaranka
wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa xoojinaysa adeegyada caafimaadka cisbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug waxaana kormeer ku taga mas-uuliin ka tirsan wasaaradda caafimaadka waryahayga baashi cali xaashi ayaa warkan gaalkacyo nooga soo diray wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed mire faafaale ayaa booqasho ku tagay isbitaalka weyn ee koonfurta gaalkacyo ee galmudug halkaas oo ay jiifaan bukaano kala duwan oo qaba xanuuno kala duwan xaaladoodana iminka lagu dabiibayo isbitaalka gaalkacyo axmed mire faafaale wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka galmudug socdaalkiisa waxaa ku helinayay xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka galmudug waxaana halkaa kusoo dhoweeyey agaasimaha guud ee isbitaalka koonfurta gaalkacyo ee galmudug doctor maxamed cabdi iyo sidoo kale howlwadeennada ka howlgala isbitaalka axmed mire faafaale wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa booqashadiisa kadib warbaahinta la hadlay waxauna faahfaahin ka bixiyay socdaalka uu ku tegay qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay isbitaalka magaalada gaalkacyo
intaas kadib waxaa la socotaan maalmahan dagaalo ayaa ka jiray gobolka galmudug guud ahaan dagaaladaas magaalada gurceel ka dhacay oo u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kooxo hubeysan oo runtii magaaladaas qabsaday bisha oktoobar bilowgeedii dagaalkaas wasaaradda caafimaadka sida madaxweynaha galmudugba sheegay dadka dhaawacyada ah ee isbitaalada imaanaya ama yacni dowladda ciidamada dowladda ah ama dadka ka soo horjeeda ah intaba in daaweynta loo siman yahay oo qofku markuu bukaan noqdo oo dhaawacmo ay waajib tahay in la daaweeyo waa uga mahad celinaynaa runtii dhammaan isbitaalada ee galmudug ku yaala magaalooyinka kala duwan awaamirtaasaan siinay wayna ku shaqeeyeen isbitaalkan gaalkacyo wixii dhaawac soo gaaray sida agaasimuhu sheegay indhahanana waa ku aragnay labadii qofoo la qaadana waa aragnay in loo adeegay shaqo loo qabtay qofkii daraayna weliba si fiican loogu shaqeeyo hadda indhahana ku aragnay runtii caafimaadku siyaasad maahan qofka qof kasta oo xanuunsan wasaaradda caafimaadka iyo bahda caafimaadku waxaa waajib ka saaran yahay in la daaweeyo oo loo adeegaa runtii waajib ka saaran yahay magaalada dhuusamareeb oo caasimadda galmudug ah oo annagu aan runtii intii dagaalada maalmihii ay socdeen aan joogay ilaa iyo dhowr bukaan ayaa la keenay oo ka tirsanaya kooxdaas ee magaalada gurceel ee kula dagaashay dowladda kuwa daraay xamara loo qaaday oo caafimaad dheerihii u baahnaayeen waa la rifargareeyey kuwana bukaanana hadda waxay joogaan isbitaalka xanaana yaalaan oo lagu daaweynaa runtii waxaan marka rabnaa inaan caddeeno annagoo ka duulayna awaamirtii madaxweynaha galmudug axmed qorqor in aanu caddayno in dhammaan xarumaha caafimaadku ay ku shaqaynayeen inaan la kala takoorin qofka dhaawaca meesha uu ka yimid iyo fikirka u aaminsan yahay midna aan lagu kala takoorin baasha calaxaashi warbaahinta qaranka gaalkacyo
tirada soomaalida lagu dilay koonfur afrika ayaa sii korortay maalmihii lasoo dhaafay muwaadin soomaaliyad oo lagu magacaabi jiray cabdinaasir maxamuud cabdi ayaa waxaa koox burcad ah ay ku toogteen agaarka goobtiisa shaqo ku taala magaalada barayn ee ka tirsan magaalada cape town ee dalkaasi koonfur afrika mid kamid ah soomaalida degan magaaladaasi ayaa sheegay in ragga dilka geystay ay goobta iskaga baxsadeen islamarkaana ciidamo ka tirsan boolis koonfur afrika ay soo gaareen goobta waxaana sidoo kale baadagoobaya dadkaasi dilkaasi geystay sidoo kale waxa ay sheegeen ganacsatada soomaalida dalkaasi ku dhaqan in sidoo kale kooxaha itoobiyaanka ah dadkaas etoobiyaanka ah la wajahayo cabsi xoogan kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay la beegsanayay dalka koonfur afrika waxaa lagu dilay boqolaal soomaali ah kuwaas oo shaqooyin kala duwan ka haya waxaana sii kordhay tirada dadka la dilaya toddobaadii lasoo dhaafay iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay tiro ka badan shan ruux lagu dilay dalkaasi ugu dambeyntiina kooxda t b lf ayaa sheegtay inay qabsatay magaalooyin hor leh jabhadda t b lf ayaa sheegtay inay qabsadeen magaalada istraatiijiya ee desaido gobolka maxaarada dalkaasi etoobiya afhayeen u hadlay wakaalada wararka reuters waxaa uu sheegay in ciidamada dowladda ay kala wareegeen magaaladaasi islamarkaan ay kusii wajahan yihiin magaalooyin kale t b lf sidoo kale waxa ay sheegtay inay gacanta ku dhigtay askar ka tirsan ciidamada etoobiya hase haatee afhayeenka u hadlay dowladda ayaa ka gaabsaday in uu ka hadlo wararkaasi sheegashada t b lf sidoo kale warkaasi waxaa weydiiyey wakaalada wararka ee reuters guud ahaan warkiisu waxaad kala socoteen raadio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saakane waa nagintaas